Star FM News.
subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka subaxnimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a madaxweyne ruuto oo ku baaqay xalinta caqabadaha ku horgudban ganacsiga dhallinyarada raila odinga oo dalbaday in la yareeyo qiimaha shidaalka weerarkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyo caalamkana waad dhegaysan doontaan waa subax axada taariikhdan ay ku beegan tahay tobanka bisha labay tobnaad ee disembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay lix iyo labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa dowladaha afrika ku boodhiyey inay la tacaalaan caqabadaha ku horgudban ganacsiga ay saameeyaan ama ay sameeyaan dhallinyarada waxa uu hoosta ka xariiqi inay lagama maarmaan tahay in dhammaan waddamada afrika laga abuuro jawi ku habboon ganacsiga ruuto ayaa sheegay in fursadaha u bannaan dhallinyarada oo la ballaariyay ay suurtagelinayso in fikradaha ay hayaan loo beddela ganacsiyo waaweyn waxa uu ku celceliyey in dowladaha qaaradda afrika laga doonayay inay xoogga saaraan sidii da'yarta ay u heli lahaayeen lacagay ay ku ganacsadaan fursado iyo talasiin dhaqaale arrintan ayuu madaxweynaha dalka william ruuto ka hadlay xilli uu magaalada ta nairobi si rasmi a uga furay shirka isku xirka dhallinyarada ee qaaradda afrika madaxa isbahaysiga mucaaradka azmiyo la umoja wan kenya raila odinga ayaa dowladda dhexe ka dalbaday inay hoos u dhigto qiimaha lagu iibiyo shidaalka noocyadiisa kala duwan waxa uu hoosta ka xariiqay in maamulka qaabilsan maareynta adeegyada tamarta iyo batroolka ee dalka ebra laga doonayay inuu bishan qiimaha halkii la tiree shidaalka ka dhigay inta u dhexayso afartan iyo shan ilaa konton shilin ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa arrintan u aaneeyey in qiimaha shidaalka ee caalamka uu hoos u dhacay sidoo kale waxa uu xusay in shidaalka oo weli sarreeyay ay ka mid tahay sababa aan weli loo yareynin sicir bararka nololeed ee dalka ka jira Sasa tuna habari ya kwamba bei ya mafuta katika soko ya ulimwengu imerudi chini. Sasa natakana mwezi huu wapunguze bei ya mafuta na shilingi 45 kwa lita, siyo ati, ati shilingi tano shilingi kumi peke yake, 45 au 50 kwa lita. Manake bei ya mafuta imerudi chini kabisa katika soko ya ulimwengu.
waaxda dambi baarista ee dalka ee d c a da ayaa u yeertay saddex shakhsi oo dheeraad oo ka mid ah hogaamiyeyaasha deegaanka ee ismaamulka laamu dhowaan ayay ahayd markii afar kale oo ka mid ah hogaamiyeyaasha deegaanka laamu ee waaxda d c a da u yeertay tani ayaa timid kadib markii shakhsiyaadkan lagu eedeeyey kicinta dadweynaha ee ismaamulkaasi si waa si rabshad loo abuuro waxaa shakhsiyaadkan lagu amray inay iska xadiriyaan xafiisyada waaxdan ee ismaamulka laamu oo halkaasi ay ku qoraan fariin arrintan waxaa xaqiijiyay guddoomiyaha dowladda dhexe ku matala dowla deegaanka lamu louis rono kuna sheria kufuatana na mambo ya kutumia hiyo social media vibaya, na ninawapea honyo, mtu yeyote mwenye anatumia, hata kama uko ng'ambo, utakuwa repatriated Kenya, upelekwe kotini e, baada ya kufanyiwa uchunguzi then utajibu kulingana na sheria.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya madaxweynaha dalka soomaaliya xashan waa xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay meertada afartan iyo koowaad ee madaxda dalalka igaadh ayaa uga mahad celiyey doorka ay ka qaateen in soomaaliya ay ku biirto dalladda bulshada bariga afrika ee jaaliyadda e a c iyo qaadista cunuqabataynta hubka ee saarneed dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyey fadhiga hogaamiyeyaasha igaadh waxa uu tilmaamay caqabadaha wadajirka ee ay wadaagaan dalalka gobolka kuwaas oo ay ka mid yihiin argixisada saameynta isbeddelka cimilada iyo colaadaha xubnaha urur goboleedka igaadh waxaan uga mahad celinayaa taageerada ay siiyeen qaadista cunuqabateynta hubka ee saarneed dalka soomaaliya iyo codsigeeni ku aadanaa ka mid noqoshada urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika ee e a c tallaabooyinka oo ka markhaati kacay dadaalka aan ugu jirna xaqiijinta soomaaliya xasilooni horumarsan ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirka intuu socday waxa uu madaxda igaadh ee warbixin ka dhegaysteen hogaamiyeyaasha golaha sare ee dalkaasi mudane cabdifataax al burhaani oo dul istaagay waanwaanta igaadh ee ku aadan dagaalka dalka suudaan taasoo dowladda soomaaliya ay ka mid tahay xubnaha ku hoolan xalwhelista dagaalka halkaasi ama khilaafka halkaasi ka taagan madaxweynaha soomaaliya ayaa xusay mowqifka joogtada ee soomaaliya ee ka taagan tahay dagaalka dalkaasi ka taagan kaasoo ku salaysan cashirkii shacabka soomaaliyeed ay ka barteen burburkii dowladnimada isagoona tilmaamay in suudaan shacab iyo dowladba ay abaal weyn ku leeyihiin dalka soomaaliya sida uu sheegay madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale galmudug iyo ganacsade ayaa daafuray mashruuca dhismaha degada hobyo kadib daafurka ayuu madaxweynaha la hadlay shacabkii halkaasi kasoo qeybgalay ama mafuudii halkaasi daafurka kasoo qeybgashay waxaana hadaladiisi ka mid ah maalgashiga dekeda hobyo oo xeerarkiisii iyo shuruucdiisii leh dowladda galmudugna waxay siinaysaa ama ay la gelaysaa heshiiskii oo waafaqsan nidaamka dekedaha iyo sida ay kambaniga iyo dowladdu u kala yeelanayaan ama xadka u kala dhigan bay la gelaysaa oo fududaynaysaa sida ugu dhow ama waqtiga hoosocda insha allah sidoo kale waxaan halkan ka caddaynaynaa dhulkii dekedda loo asteeyey annagoo u mahad celina reer hobiyo inaan loo kala tegayn isagana la samayn doono oo la astay doono oo sidii la sheegay si shaqadiisa u bilaabato aan looga dhaqaaqayn halkaa diilayda waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo runtii ganacsatadii sharafta badnayd ee hadda kuwooda dhiirraday ay yihiin reer galmudug ee go'aanka adag u qaatay ee ku dhiirraday inay maal gashtaan dekeddii galmudug iyo soomaaliya qaybo ka mida iyo gobolka u adeegi lahayd waxaan leenahay ayadood faa'iidaysaan ood ka faa'iidaysaan oo ganacsiga midka ugu fiican ay tahay haddana waa idiin ducaynaa waxaan idin leenahaa maalkiina allah idiin barakeeyo maalka sida cabdiraxmaan sheegay dee inaad adigu u ka faa'iiddo oo adigu haysato iyo inaad ka faa'iiddo ummaddana uga faa'iidayso waa laba waa laba shay waa kala waa kala qiimo badanta dhismaha dekeddani waa inaad ka faa'iiddo maalkaagii ummaddana uga faa'iidayso oo weliba dad ballaaran uga faa'iidayso dhanka caalamka haddii aan eego kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta waddanka yemen ayaa ku hanjabtay inay weeraro ku bartilmaamaysan doonto dhammaan maraakiibta ku wajahan israa'iil waxay hoosta ka xariiqday inaynan tixgelin doonin waddamada maraakiibta laga leeyahay xuutiyiinta ayaa shirkadaha caalamka ee maraakiibta uga digay inay la macaamilaan dekadaha israa'iil afhayeen u hadlay kooxdan ayaa bayaan uu soo saari ku sheegay in haddii khaza aan la geenin cuntooyinka iyo daawooyinka halkaasi looga baahan yahay inay weerar ku qaadi doonaan markab kasta oo u socda dhanka israa'iil